أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba maanta iyo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba waxaan ku soo qaadanaa mowduuca ay muhiim tahay in loo bidhaamiyo bulshada hadduu alle doonana waxaan maanta diiradda ku saaraynaa manhajka dugsiga dhexe ee ay dhowaan soo bandhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ka duwan muqararaadka baadariyeysan ee yunesko manaahigta diiniga ah oo dalka laga hirgeliyo waa mid ka mid ah waxyaabaha ay shisheeyuhu aadka uga soo horjeedaan kuna saleeyeen duulaankooda haddaba waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya sheekh xasan yacquub cali oo ah mas-uul ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahan aad ugu dhuwan daloolaha dhanka tacliinta oo la yidhaahdo cabdulaahi axmed cabdulleh iyo sheekh cabdulilaah abu khaalid waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag haddaba intaynaan niqaashka gelin waxaan barnaamijka ku bilaabanaynaa warbixin aannu ku eegayno bandhigii manhajka dugsiga dhexe ee ay munaasabadiisu ka dhacday degmada saakow kaasoo sawiradii laga soo qaaday ay habeen hore baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana warbixintan inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan xafladan uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si loo muujiyo oo loo boqdo dadaalka iyo juhdiga loo galay sameynta manhajka waxbarashada ardayda ee wilaayaadka islaamiga ah oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxay ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka sawirada waxaa ka muuqanaya buugaag daabacan oo manhajka waxbarashada dugsiga dhexe ah ayna ka mid yihiin culumta sharciga iyo kuwa tajrubada kutubta ayaa waxaa ka mid a tafsiirka xadiidka fiqiga towxiidka carabiga qaybihiisa taariikhda juquraafiga sayniska xisaabta iyo luuqadda soomaaliga munaasabadda waxaa hadalla ka soo jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyadoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo odayaasha qabaa'ilka iyo dadka bulshada ka dhex muuqda waxay samaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qayb dhan oo u xil saaran inay manaahijtan gaarsiiyaan dhammaan ardayda wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusha xarakada xilli ay hore u bandhigtay una dhaqangelisay manhajka dugsiga hoose bishii abril ee sanadkii labakuntodobayotobanka manhajkii hore ee dugsiga hoose ayaa waxa uu walwal ku abuuray dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxayna aad u dhibsadeen in dhalinta soomaalida loo carbiyo habdiimeed waana kan xildhibaan cali jowhar oo arrintaasi ka muujiyey shir ay isugu yimaadeen meelaha kale ee dugsiyada sida dugsiyada jira oo magaalada ka jira meesha laga soo bilaabay kow haddaad iin sheego waxaa laga bilaabay dugsiyada qur-aanka ayaa laga bilaabay waad garanaysaan muqdisho dadkii hore u joogi jiray meel kasta dugsi qur-aana laga sameeyey aad iyo aad bay bulshada maarata u saameeyeen marka waa arrin in laga foojignaado u baahan sidoo kale maxamed bukhaari oo madax ka ah hay-ad macluumaadka ka ururisa dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada diiniga ah ayaa dhankiisa sheegay in halista manhajka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka mid tahay in ardayda la baray inay nacaan dadka qaar qaarna jeclaadaan oo uu la jeedo in muslimka la jeclaado iyo gaalada oo la naco waxaa jiro matalan alwalaa walbaraa oo canuga marka uu yar yahay hadda lagu bilaaboba ama loo dhigo in qofna la naco qof la la soo dhowaysto waxaa jiro aragti kaleanto oo qorayso wax la yidhaahdo qurabaa hadda markaan u soo degnaa annaga xaaladeenna oo noogoonnidae oo tusaalena aan ka soo qaadanna xarakada al-shabaab waxay leeyihiin maktab laba maktab ay leeyihiin mid waxaa ladhahaa maktab dacwa midna waxaa ladhahaa maktab tacliim macnii waxay la mid tahay mu'asase caadi ah oo wax lagu baro qofka taasa marka waxaa laga sii xulaa dadka kalaanto oo markaas loo diyaarinayo inay noqdaan dad dad oo culumo ah warbaahinta reer galbeedka waxay ku sifeeyeen mujaahidiinta al-shabaab inay yihiin maamulkii ugu wanaagsanaa ee ay bulshadu aqoonsato kadib burburkii dowladdii siyaad barre maxaa yeelay waxay xarakadu bixisaa adeegyo muhiim ah oo ay u fidiso racyadeeda sida cadaaladda amniga iyo xasiloonnida tan oo soo jiidatay dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah iyo xitaa kuwa ku dhaqan dhulka ay ka arrimiso dowladda federaalka ah oo u soo cadaalad taga garsoorka islaamiga ah intaa aynu ku dhaafno warbixintaas waxaan iminka toos u gelaynaa barnaamijka waxaana soo dhoweynayaa dhammaan ka qaybgalayaasha soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhow waa tahay haddaan ku horeeyo aqoon-yahan cabdulaahi ee cabdulaahi waxaa lasoo bandhigay waa manhaj waxbarasho bal marka hore maxaa la yidhaahdaa manhaj si kooban بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين كل منهج وأصل كمركي لوعلي اللقاء أحان وطريق مركي طريق لغتها مصطلحة إيو اصطلاح أحان إيو أليكسي سلقاتنا وحويا وهب إيو طريق وحبرشو ولغو ما مليو أقون إيو محتويات kutub la qoray oo loo gudbinayo ummad iyo ajyaal manhajku waa waxaa la rabo inuu aas-aaska u noqdo ama lagu qutumiyo muqararka waxbarasho ee madaraso ay leedahay mustawahay doontaba ha ahaatee ibtidaa'i icdaadi hanawi jaamacad yacnii habka la rabo in wax loo baro siyaasadda tacliimeed ee la doonayo in lagu maamulo waxbarashada meeshaas ayaa waxaa lagu magacaabaa manhajka ummaddaasi ay leedahay caalamku saaad og tahay taqaanaan waa caalam la saydareeyey la qeybqeybiyey kulli wax la yidhaaha qaramada midoobaa la hoosgeeyaa yuneska u maamusho yacni waxaasoo dhan waad garanaysa laanta qaxood yacni hay-aad la samaystay dhammaanna si toosa u hoos tago qaramada midoobay waaya arrintaas si gaara ayaan usii ambaqaadi doonaa waan kuu soo laabanayaa sheikh cabdulilaah manhajkan ee lasoo bandhigay ee kolley waad aragtay waadna akhrisay waxaad tahay nin mutacalim ah oo dalka iyo dibaddaba wax ku soo bartay tayada manhajka maxaad ku qiimeyn lahayd bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin xaqiiqatan manhajkan hadda maanta xarakadu ay soo saartay sanado ka hor ama afar sano ka horna kii dugsiga hoose lasoo saaray waa manhaj ku salaysan kitaabka iyo sunnada nebiga calaa ariiqati fahmi asalaf asaalix sidii maaragtay wax mana siyaasaysna oo tabjiil iyo boqoro iyo cid loogu ammaanayo cid laga dambaynaya cid loogu xirinaya ma laha sida aayadda wixii laga helo ay sheegayso sida xadiiska maaragtay loo fahmo iyadoo la eegayo fahamkii salafka ayaa lagu saleeyey oo aan madhab mucayanana loola baydhin iyo firqo mucayana maarata ra'yigeeda marka manhajku waxaa weye xagga tayada waa manhaj buuxinaya oo maaragtay maado ku filan siinaya ubadkii ama jiilka loo dhigay ee loogu talagalay inay bartaan manhajkaas waxaa weeye manhaj buuxinaya faqarka loogu talagalay oo ah jiilka soo socda inay noqdaan dad diintooda ku toosan gaalna maaragtay wuxuu yahay og wax dariiqay raacayaanna uu cadyahay waayahay waxaan siinayaa iminka sheekh xasan yacquub cali sheekh xasan xafladdii weyneyd ee dhowaan ka dhacday saakow ee lagu soo bandhigayey manhajka goobjoog baad ahayd mas-uuliyiintii weliba meesha ka hadlay ayaad ka mid ahayd kolley xafladda wafdi ka socda beesha caalamka ama unesco ma joogin maxaad isleedahay manhajkan waqtiga uu ku soo beegmay muhiim uu ugu yahay bismillahi raxmaan raxiim waxaan walaalkay abu khaalid aan ku kabayaa tayada manhajka marka laga waramayo manhajkan waa manhaj ay dejiyeen rag culimo ah khibrad iyo aqoonna u leh dejinta manaahijta ragga dejiye rag khasban oo siyaasaad kale oo khaariji ah daba taagan ma ayaan ahayn rag qandaraasliyaal ahoo hay-ado kale qandaraasyo ka soo qaatay oo xirfadooda ku shaqaysanaya oo markaa xoogaa sandareertaha qolo kale ka qaatay oo siyaasadooda ku saleynayaona daba taagan ma ahayn dad aqoon-yahano ah xur ah waxaa maanta dunida ka jira cawlamiyadii la yiraahdo xur ka ah oo ummadda muslimiinta wixii dan ah keliya ka shaqeeyey baa loo egmaday manhajkan inay dejiyaan tayada manhajka qeyb weyn ay ka tahay manaahijta kale dalka loo sameeya kulligood waxaa lug ku leh ajaanib baa lug ku leh siyaasaad kaleo khaarijiha lug ku leh dana khaasoo ay qolooyin leeyihiin ayaa lug ku leh ama jamciyad ha ahaadeen ama kuwo kale ha ahaadeen horta manhajka tayadiisa intaa waa ku kabi lahaa xafladda aanu ka qayb galnay waxaa la yidhaahdo beesha caalamka ma soo qayb gelin uraradii la dhihi jiray ka shaqeyn jiray yani mu-asisaadka tacliimiga ah ka shaqeyn jiray ee cadowga ahaa kama soo qayb gelin shir wuxuu ahaa ama xaflad ee ummaddii manhajkaas dejisay iyo ciddii loo dejiyo muslimiina iyo muthaqafiintii muslimiinta keliya ay ku kulmeen kelay ahayd kan keliya ma ahee shirkii weynaa ee bariga africa ee soomaaliya ka qabsoomay shirkan shirka ka horreeyey james swan ma imaanin oo ka socday beesha caalamka ma imaanin kii midowda africa looguma yeerin muslin oo dhan baa meesha xaadiray qadiyadii bariga africa oo dhan baa lagu falanqeeyey iyuna ma joogin igaadna ma joogin macna macno weynay samaynaysaa ka waran marka wakhtiga uu ku soo hagaagay manhajka wuxuu ku soo hagaagayaa xilli ummaddu manhaj qiimo leh gacantooda aanan ku jirin wixii yaallayna ay kharibmeen horey u yaalleen horey bay u kharibnaayeen haddana waa la sii kharibay xilli ummadda baahi weyn u qabto manhaj saafi ah oo saxiixa oo ka turjumaya diintoodii ka tarjumaya jiritaankoodii ka tarjumaya taariikhdoodii ka tarjumaya juqraafiyadoodii ka tarjumaya wixii ay ahaan jireen iyo wixii ay aaminsanaayeen xilli ay u baahan yihiin ayuu manhajkan kusoo aaday alxamdulilah maanta ummadda waxaa haysataa waxa ay ku naalooto oo manhaj ah oo fatrada nagu soo wajahan ama wakhtiyada dheer ee nagu soo wajahan jiilkiina yaryarkaha lagu barbaarin karo horukacana u noqonaya ayuu manhajkan ku soo aaday wuxuu soo aadayaa xilli caalamulislaami wixii yaalyaalay la kharibay unesco ay kharibtay kadibna kuwo kaloo dawaaqiid ah oo caalamulislaami lagu salliday ay ayaguna iibsadeen oo ay kharibeen ayuu manhajkan imanaya insha allah waxaan rajeynaya inuu qudwo u noqon doono caalamulislaami manhajka jirta waayahay aqoon-yahan cabdulaahi waxaa lasoo bandhigay buwaag kala duwan xagga sharciga marka la fiiriyo iskuulaadkii hore iyo manaahijta kale ee hadda ka jira xamar oo kale marka la eego hal maado ayaa waxaa laga soo saaray ama laga dhigay afar maado meesha la odhanayay tarbiyada afar maado ayaa laga dhigay oo min afar boqol oo buundo lagu helayo arintaas maxaa faa'iido ah oo ku jira runtii horta waa su-aal muhiim ah wey aada iyo aad marka maadada la yidhaaho tarbiya islaamiya waa run manaahijtii hore kuwa dhexe kuwa hadda degan ay dejisay qolada dowladda ridada yacni waxaasoo dhan markii hadda kay ugu dambeeyey waan arkay maaragta waa hal kitaab waaye taana nafsahaaba waxay tahay dagaal lagu hayo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo diinta iyo sunnada sababto a markii la yidhaha tarbiya islaamiya waa wax waa kitaabkii diintii bay ka turjumaysaa magacu meeshaasuu wataa waxay u qaybsantaa oo xaqiiqatan yani ay leedahay caqiiday leedahay waxay leedahay fiqi waxay leedahay xadiid waxay leedahay tafsiir yani markii la yidhaha tarbiya islaamiya hal kitaaba ha lagu soo koobo oo maxaan ku idhaahdaa ka hadlaya waxyaabo rumuusaad ah ee aan wax cumqi ah caqiidoo kale yani maxaa laga qaadan karaa ardayga ilaa xataa alawiba ka dhig ilaa dugsi dhexe ka dhig ilaa dugsi hoose hal kitaaba markii laga soo qaado muxuu ka qaadan karaa kan faa'iidadiisa waa la arkay ardaygu hadda maba ku baraarugi maayo mana yaqaano tarbiya islaamiya la yidhaahaa tafsiirba uma baxayo mana muuqanayo waa midkaa markii la eego laakiin kan tafsiirkii wuu yaqaan waa maado mustaqila oo qur-aankii iyo tafsiirkiisii iyo macnihiisii iyo mufradaadkii iyo ijmaaligii iyo fiqigii iyo fawaa'idii aayadda lasoo qaaday laga faa'iidaysanayo wakadalika caqiidadii oo gaar u baxsan oo maaragtay leh yacnii asluubaadkeedii iyo tartiibaadkeedii iyo iimaankeedii iyo ictiqaadaadkeedii iyo wixii aan qiido lagu yaqaanay fiqigii ood og tahay oo fiqi shareeca alislaamiya uu yahay yacnii baxran laa saaxila lah marka markaan hal kitaaba ku soo koobno intaasoo dhan yacnii waxa uu ka faa'idi karo qofka ardayga ah xataa asmaadaa dhumayso tafsiirkaa dhumayo fiqigaa dhumayo waxaa dhumaya caqiidada waxaa dhumayo maaragtay xadiidkii falilahi alxamdu walmin faa'iido weynaa ku jirto oo waxay faa'iidada ku jirto kow tahay ardaygu inuu ogaado mugga ay leedahay shareecada islaamku kitaabka iyo sunnadu mugga ay leeyihiin waaya waxaan siinayaa asheikh cabdulilaah Eh, sheekhana manhajka waxaa kale oo ka mid ahaa oo lasoo bandhigay culumkii oo ah sayniska iyo juqraafiga ayaa ku jiray waxaadna la socotaa eh, mararka qaar in mucaaradka eh, dadka ku ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid tahay dowladda federaalk oo kale ay yidhaahdaan diinta islaamka oo keliya ayay xoogga saaraan waxyaabaha kale ee adduunyada la xiriira waa ay ka tagaan amaba ma xiiseenayaan ka waran markaad hadda fiiriso sayniskii iyo juqraafigii oo lagu soo daray ka waran horta culuumta oo dhan way iska maaragtay mustalax faniya inaynu ku- qaarna ku magacoono mawaad sharciya qaarna mawaad isha tatbiiqiya islaamkanana dadku kitaabka iyo sunnaha iyo towxiidka iyo fiqigana waa la baran jiray iyo taariikhal islaam mawaadda tad- tajriibiya oo ah culuumtii kale ee sayniskii iyo riyaadiyaadkii iyo wixii kale iyo felegi cilmufelegiina waa la baran jiray waxoo dhan waa culuum islaamiya horta ma jirto waxa la yihahdo culuum islaamiya kumaan islaami ahayn waxba islaamka iskale islaamkuna wuu wada baahan yahay intuu adduunka ku nool yahay wuu u baahan yahay qaarna waa kuwa dee muhiimka oo iyaga aakhiro lagu badbaadayo oo dee in kitaabka iyo sunnihii la barto tawxiidka saxa caqidii saxaaxa la barto xalaashii iyo xaaraamtii la barto fiqigii maaragtay laga barto marka muslimiintu waa maadooyin leeyihiin marka biyo dhexda waxaa soo baxday marka muslimiinta takhalluf iyo dib u dhac iyo inay diintooda ka fogaadaan ay ku dhacday baa waxaaba loo qaatay wixii oo maaragtay aynu hadda maanta ku magacoono mawaada sharciyana inuu islaamku leeyahay wixii ka baxsanna gaaladu ay leedahay ay keentay wax ka jira iyo wax asaas ay ku leedahay xagga maaragtay cilmiyan ay leedahay ma jirto kullaha waa culum islaamiya nimankan oo gaaladu maanta ku faanaya annagaa ku horumarnay maxaa la yihahdaa cu- culumta sayniska iyo riyaadiyaadka iyo jomanteriga iyo ku horumarnay iyo waxyaalahan kale fisigiska iyo waxaa nimanka leh shalay innagay naga qaateen markii andalus muslimiintu ay furteen ay xadaara dhammaystiran oo ay geeyeen oo jaamacadii aad garanaysa jaamacatu qurduba iyo jaamacatu ishbeeliya iyo ay furnaayeen ayay nimanka reer yurub iyagoo hamaj ah oo wax alla waxay la joogaan jirin aan waxay ku fiican ayaan jirin ayay waxay ar- cilmigan iyo nuurkan markuu u yimi koodii diinta qaatiya kaan qaadanba culuntan baahi baa jirta way u yimaadeen waa lasoo diri jiray meeshay ka qaateen horta waa halkaas waxay maanta ku faanayaan waxa weeye waxay nimantay qaateen bay xoogaa fatrooyin dambe ay tadawur tadawuriyeen oo camaliyeen ah, markay dee ay thawra sanaciya ay timiyo ay mukhtabaro iyo masaanici ay samaysteen bay xoogaa tadawuriyeen marka wuxuuba waxayniye innaga unbaa u tiirinay nimanka abaalkana dee gaalo abaal ma lehe hadday abaal ay- ay- ay leeyihiin waxay odhan lahayn culumta islaamka ka baranay odhan lahayn maogtahay laakiin waxay iska dhigeen maanta iyagu waxay noo keeneen xataa innagii baa leen- dadka ummaddii waxaa ku soo qaswa fikri ardaygii baranayay baa markuu baranayo eh, s- maaragtay chemistryga iyo iyo iyo biologyga markuu baranayo iyo maaragtay iyo physicska waxay isu haystaa inuu inuu nin tadawur oo xadaarada reer galbeedka la socon karo oo uu yahay markuu kutubtan kale baranayana waxaa loo tusiyey inay tahay wax maaragtay aan aan calaaqa lalahayn maxaa la yidhahdaa, nolosha aan lalahaynoo oo wax soocan ah marka een, waxaad leedahay manhajkan dhinac walba waa uu ka dhammaystiran yahay maadooyinka hadda waa dhammaystiran yihiin maadooyinka manhajkan ku yimi kuwii al- culuuma sharciya iyo kitaabka iyo sunnaha laga soo ta- laga soo maarata istinbaadayna waa dhan yihiin kuwii tajriibiga ahaa oo maanta caalamku dee ay- ama caalam alqarbi ama caalam alkufri ay ku faanayaan oo leeyihin anagu sayniskaan ku horumarnay waxaan ku horumarnay riyaadiyaadka iyo jomandarigaan ku horumarnay kiina waa waa yaallaa maanta oo isagina waa la dhigaya dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynayno manhajka dugsiga dhexe ee ay soo saartay dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab barnaamijka ayaan sii ambaqaadaynaa sheekh xasan yacquub manhaj marka laga hadlayo wax sahlan ma ahan dhaqaale badan ayaa ku baxa bal dowladaha waa laga taageeraa waa dowlado badan oo caalamka maanta joogahi ma awoodaan inay diyaarsadaan manhaj oo ay daabacaan oo ay ku baahiyaan dalka maadaama arintu ay sidaa tahay oo tusaale ahaan dowladda federaalk oo kale hadda manaahijta iyo waxyaabaha la midka ah laga caawiyo waxaa la isweydiin karayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhinacna waxay ku jirtaa dagaal dhanna waxay qabanaysaa mashaariic ee xataa dowladaha ku adag inay qabtaan see ugu suura gashay ayaa dadka qaar ay isweydiin karayaan soo dhowo
jazaaka allahu khayran waxaan maqlaynaa waan ka maqlaynaa caalamkantiisa kale ama dowladahan afrikaanka ah ama kuwan kale carabta markii manhaj la dejinayo in hay-ado ay ka qeyb galayaan oo dhaqaale xoogan lagu bixiyo oo waxa weeyaan cardigiisa keliya intaasoo milyan oo dollar lagu baxsho waanu maqlaynaa laakiin annaga ilaahay fadligii manhajkii waa la qoray kadibna waa la daabacay kadibna waa la cardiyey waxaa la qabtay howl ballaaran taklifadeeduna ay yarta adduunka kale waxaa ku badan istihlaagga waxaa ku badan musuq maasuqa waxaa ku badan waxaa weeye faadfaadka ku badan si guud camalkan jihaadka inaynu ku jirno ilaahay wuxuu ku manaysay subxaana wa tacaala inti yaroo uu helo ama uu haysto inuu ilaahay u barakeeyo gaalidii la yska dhiciyo aanan loo baahan oo ummaddiina loo shaqeeyo waxeeda loogu shaqeeyo waxay la baxaan loogu shaqeeyo aqoon-yahan cabdulaahi manhajka waxaa ku jiray oo waxyaabaha soo jiidashada le ka mid ahaa soomaaliga ma aqrisay adigu waa aqriyay si fiican maxay tahay muhiimadda uu leeyahay adigoo soo dhigtay ee manaahigtii hore oo weliba ee soo joogay wakhtigii afka soomaaliga la qoray iyo soo dhowo bismillah waa waan akhriyey su-aasha haddaan ka jawaabo oo muhiimadda uu leeyahay iyo waxtarkiisu waa maado laakiin kama turjumayso mana xambaarsano waxyaabihii iska qusacbalaadka ahaa iyo sheeko xariiradii iyo waxaan naf lahayn oo maaragtay aan ku qaadan jirnay kuwii annagu aanu ku soo dhigannay ma xambaarsano waayo kuwa ayada lafteeda ayadoo soomaali ku qoran ayay sheekooyin siira leedahay sheekooyin fiqi bay leedahay sheekooyin yacni maxaan ku radaa qiyamka iyo maaragtay suluuga san iyo ka turjumayay leedahay iyo dhaqanka suuban walidaalika af soomaaliga iyo qoridiisa iyo akhrintiisa in lagu baro iyadoo lagu ilaalinayo weliba qiyamka iyo sharafta iyo qiimaha uu leeyahay qofka soomaaliga suugaan ma ku jirtaa damcan haa waa ku jirtaa suugaantii soomaalida oo nasaahada iyo nadiifka ahayd tii sayidkaa ka buuxda sayidkii maaragtay darwiishkii gabayadiisii iyo raggii asaga la halmaalay iyo oraahyihii ay dhaheen raggii cadowga iska dhicinayay sheekh xasan barsame waa sayidkii bal siiraa ka buuxdo af soomaali ku qoran waa tahay waxaan siinayaa iminka sheekh cabdulilaah mar aad aragti kooban ka bixinaysay xafladda kadib oo aan waraysi gaaban kaa qaadnay waxaad aada diiradda u saaraysay manhajka iyo baraha ama macalimka inaysan kala maarmin maxaad ku salaysay waxaan ku saleeyey waxaan loo yaqaano alcamaliya atarbawiya tacliimiya baa sidii wax kastaaba u leeyihin arkaan haddii rugni ka mida la waayo ay noqonayso wax kuma ool noqonayso kama jiraan noqonayso camaliyadaas waxay leedahay arkaan muhiim ah way ugu muhiimsan yihiin saddex rukni rukniga u horeeya oo ardayga ah oo dee suuragal maaha inaa la yidhaahdo dugsi baa jira markaana aan arday ahin joogin oo cid wax labara aan meesha joogin waa rugni asaasi haddii arday meesha joogin dugsi ma jiro sidoo kale haddaan manhaj la raaca uusan jirin meesha un layska yimaado ama wax dee dadka dhuminaya oo un manhaj loo ekaysiiya la dhigo kaasna waxaa weeye isagana rugnigaasuna isna meeshu ka baxaya manhajka isaga ah haddaad ku daasho oo aad saxdo oo aad ku salaysid caqiidadii iyo qiyamkii iyo dhaqankii ummadda ku salaysid laakiin aadan ahayn barihii ama mucalimkii muahalka ah ee u qalmay inuu gudbiyo oo ahaa mid isaga laftiisu yacni showq u haya inuu dhigo oo gudbiyo haddaadan hayn oo isagu naftiisa inuu ku dabaqo kadibna ardada uu gaadhsiiyo haddaadan haynin manhajkaas meel cidlu kusoo dhacay khasaaro noqonaya waa tahay sheekh xasan yacquub waqtiyada qaar waxaa dhici jirtay in dadka soomaalida ah gobollada qaar ay yidhaahdaan caruurta waxaan waxbarasho ahaan ugu diraynaa waddamo shisheeye sida tusaale ahaan kenya oo kale ama etoobiya oo kale iyagoo markaas u cileynayay in maadooyinka hadda laga hadlay oo kale aysan meesha ka jirin maxaa la gudboon dadka caruurtooda u dira shisheeyaha dadka caruurtoodii shisheeyaha u dira waxaan leenahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala awalan waxaan annagu aan aragnay caruur badan oo kenya loo diray oo la yidhi kenyay wax ku soo baranayaan kadibna fasahaaday caaqul waalideyn wada noqday kulligood manhajkii ay wax ku barteen oo kenya ahaana kama mid ahaba waxaa la yidhahdaa xuquuqul waalideyn oo yaa ku dhalay iyo waalid ma leedahay iyo maxaa maaragtay waalidkaaga midna aan lahayn dugaag cadays ka noqdeen dib uguma soo laabeen waalidiintoodii diin la-aanna way ku dhacday waxbarasho la-aanna way ku dhacday horta waxaan leenahay caruurtiina ha u dirinina dalgaala ha u dirinina gaala ha u dhiibanina mas-uul baad ka tihiin ilaahay baa idinku xisaabinaya subxaana wa tacaala ra-sumaalka lahay waa caruurta aan rabno ma aragtay in ay hadhowdii nawalwaalaan ay hadhowdii na gacan qabtaan hadhowdii na taageeraan horta caruurtiina meesha ha u dirina midda kale walaayaadka islaamiga ah ee maanta ee ka jira dalka waxaa laga helayaa waxbarasho dhammaystiranoo hufan waa tan manhajkii maanta lasoo bandhigay dugsi hoosena waa lasoo bandhigay dugsi dhexena waa midka lasoo bandhigay anawiyada iyo jaamacaddana waa lagu howl jiraa waxaan leenahay tacliim kale oo iyaduna waasaca ee tacliim diineed ah ayaa wadanka ka jirta khaasatan walaayaadka islaamiga ah halkaad kenya u diri lahaydaan caruurtiina ku haysta walaayaadka islaamiga halkaad xamar ka diri lahaydeen oo turkiga u diri lahaydeen walaayaadka islaamiga usoo dira waa la idiin barayaa wixii aakhirooda adduunyadoodii anfici lahaabaa la barayaa maanta waxbarasho tayo lahoo qiimo leh ayaa gudaha ka jira cunuga halkan wuxuu ku helayaa diintiisii wuxuu ku noolyahay bee saalixa ah oo nadiif ah oo bey islaamiya ah ayuu helayaa wuxuu helayaa mujtamac muslim ah oo asturan oo nadiif ah oo iyaguna hagaagsan ayuu ku dhex tarcarucaya oo wax ku dhex baranaya bee-a mukhaadaraadka iyo daroogadaoo dhan ka hufan ayuu wax ku dhex baranaya bee-a waalidka ixtiraam loogu haayo ayuu wax ku baranaya marka waxaan leenahay caruurtiina gaalaha u diririna ilaahay idinkii waxay u baahnaayeen caruurtiina waxbarashaha walaadka islaamiga xaadirkuhiina usoo dirsa walaadka islaamiga kuwa joogana ku dhex haysta waayahay qaybaha dambe ayaan ku dhownahay ustaad cabdulaahi xafladda oo kale marka laga hadlayey oo dadka hadaladooda gaar ahaan dadka muthaqafiinta ah la qiimeeyo waxaa aada ugu badnaa oo lasoo hadal qaadayey manhajka hay-adda yunesco eedda loo jeediyo unesco ee guud marka laga yimaado maxaa khaas ah oo la taaban karo oo uu ku xun yahay manhajkaas unesco horta yaa tahay sax isma weydiinayna qolada ay tahay iyo waxa ay tahay iyo midda aad sheegtay weeye manhajka haddaan usoo gudbo keedaa manhajka keedaa qeybaha uu leeyahay iyo waxa uu yahay asalka iyo asaalatanba waxa uu ku dhisan yahay waa dagaalka diinta ilaahay subxaana wa tacaala kama imaanin manhajkaasi meel bannaana fikir saliim ah wax wanaag ah ummad iyo dad iyo qiyam iyo qiimo oo looguma keenin caalam alislaami walcaalam alcarabi alxaqu xaqu an yuqaal wuxuu ku salaysan yahay waa hadaam waaye aslan la dagaalanka diinta islaamka waaye waa manhaj asalkiisu uu ka soo jeedo oo uu ka yimid faraacinada caalamka farcoon waad garanaysaan oo qur-aanku ilaahay ka sheekeeyey maasaala kama zuulin inuu maaragtay mar kasta iyo meel kastaba laga helayo fircoon waxaa ka mid a manaahijtan markay isku tirtirsiinayaan ama ay maaragtay la dardaarmayaan ragga qaada tansiirkan iyo iskuullada iyo qaadaya markay la dardaarmayaan waxay yidhaahaan iskuulku wuxuu injiilka geeyey meel uusan weligiis gaari lahayn yacni macnahaad gaalaysiinta iyo nasraana ka dhigiddu iskuulku wuxuu fududeeyey oo biismi iskuul lagu geeyey meeluusan weligiis gaareen ayagaa laftooda afkooda ka oranaya waxay leeyihiin maalan amhilada waxaa ka mid a mid mustashriq ah oo raggaas maaragtay tansiir ka shaqeeya ah ayaa wuxuu baranayaa qur-aanka uu daraaseeyey waxbuu ka fahmay wakhiirkiibu wuxuu soo gudbinayaa talooyin iyo warbixinno wuxuu yidhi fircoon doqon buu ahaa fircoon muusa misr oo nabiyulahi muuse wada caleyh salaatu wasalaam doqon buu ahaa buu yidhi qur-aanku akhriyey maxaa ku tiraa la yidhi waxaan ku yidhi uu yidhi fircoon muxuu dadka u leynayay dadka muxuu u leynayey waa aayaadka yudabixu abnaahum wayasa nisaahum yuqatilu abnaahum aayaad kale fii suurati acraaf yani shuuf kalaamda hadalkaa si fiican u fiiri oo muxuu samayn lahaa marka ilaa waxaa la yidhi wiilashaana maaragtay reer banu israel ka imaanayo ayaa kursigaaga kaa dhaxli doono ayagaa maaragtay doqon waxaa yidhi waxaa la rabay inuusan dilin muxuu samaynaa kuleejle ma ufuru dhahay iskuul ma ufuru dhahay si uu ugu shubto fikirka uu rabo kalaam waadix soo maaha iskuulku waxuu noqday ama ay u samaysteen unesco wasiilada ay ku gudbistaan dantooda tansiirka iyo isticmaarka unesco iskuullada ay samaysatay waxay u samaysantay caalam islaami iyo islaamka inay kula dagaalanto taasi waa daah ma saarno waayahay asheykh cabdulilaah waxaad la socotaa manhajkan waxaa ka horeeyey manhaj kale oo dugsi hoose oo ay soo saartay xarakada manhajkaas markaad qiimayso iyo sida uu dalka ugu faafay iyo intee la eg tahay faa'iidada ay bulshadu ka heshay haddaan qiimeeyo manhajkii lasoo saaray lasoo bandhigay kii ka horreeyey oo ahaa manhajka dugsiga hoose safka koowaad ilaa ka lixaad ahaa oo afar sano muddo hadda laga joogo la gaadhsiiyey walaayaadka islaamiga la gaadhsiiyey madaarista ka jirta oo dhan horta faa'iidada laga gaadhay ugu horreysa waxaa weeye manaahijtii kale la dhigay oo calmaaniga ahayd oo laadiiniga ahayd oo ahayd mid ku salaysan qaswi fikri dadkan in diintooda laga leexiya kuwa meesha wuu ka saaray oo xayskii ama meesha ka baxeen wuu buuxiyey isla markaa ardaygii bartay ee hadda afartaa sano soo dhiganayay ee maanta usoo gudbiyadba dugsiga dhexe wax badan ayuu diintiisa ka fahamsan yahay dhaqankiisa ka fahamsan yahay gaala waxay tahay ka fahamsan yahay siduu u noolaan lahaa iyo cidduu ka tirsan yahay u yaqaana marka manhajkaas waxaa weeye faa'iido badan buu keenay dadkii dee ilmahoodu barteen baa in la weydiiyey ku ficnaan lahayd wayna qirayaan xaqiiqatan maarata way qirayaan maarata manhajkaas inuu buuxiyey boos weynuu buuxiyey wax badan oo lagu kharibi lahaa ummaddana oo ilaa maanta hadduu socon lahaa ummaddu baa khadka ka bixi lahaydna uu daboolay oo naga xidhay isagiina maaragtay aada looga faa'idaystay wax badana laga faa'iday wax badan baa laga faa'iday haddana insha allahu tacala kan soo socda ayaa kasii faa'ido badan doona insha allahu tacala waayahay inta aanan su-aalaha gebagabada ah qeybin sheekh xasan yacquub sida ku jirtay warbixintii aanu ku bilownay barnaamijka ee dowladda federaalka ah aragti ayay ka bixisay manhajkii hore ee dugsiga hoose waxaana ka mid ahaa hadallada meesha ku jiray in lagu eedeeyey mujaahidiinta al-shabaab inay manhajiyan xoogga saareen alwalaa walbaraa oo ay ku fasirtay dowladdu in dadka qaar la naco qaarna la jeclaado arrintaas maxaad ka odhanaysaa eedda ah diinteenni waxay ku saabsan tahay dadka inaynan waxba isugu jirin dadna ay gaalo yihiin dadna ay muslimiin yihiin sidaa darteed alwalaa walbaraa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dadka muslimiintaah ay ku baranayaan ama ku fahmayaan yaa cadowha yaa xabiib ah yaa muslim ah oo welo kugu leh yaa gaal ah oo bare kugu leh bannaanka inaad kala martaan waa sooc alwalaa walbaraa lagu kala soocaye muslimka iyo gaalka lagu kala soocaye wey haddaynan alwalaa walbaraa jiri lahayn macnaa ama haddaynan jiri lahayn gaal iyo muslim aynan jiri lahayn alwalaa walbara maba soo degteen haddii faasiq iyo muuminka isku mid yihiin alamru bilnahy munkar males farteen dadka o dhan maxaa habla isku ahaan lahaayeen alwalaa walbaraa waxaa lagu kala soocayaa dadka ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala iyo dadka alli rasuul ogolaaday ayaa lagu kala soocayaa welwelka ay qabaan waxaa weeye in meeshaanu ay yimaadaan mujtamac muslim ah oo ka soocan gaalada ka soocan ee kufriga ka soocan inuu yimaado cabsidaasay qabaan wuuna imaanaya ilaahay idinkiisa insha allah waana joogaa gebagabadii ayaan soo gaarnay aqoon-yahan cabdulaahi waxaan soo falanqeynay manhajka bandhigiisii saamaynta uu yeelan karayo ayaad ka hadasheen ugu dambayntii maxaa dardaaran ah oo aada u soo jeedinaysaa dadka manhajkan uu u soo baxay ee soomaaliyeed ee dal iyo dibadba kaa dhagaysanaya waxaan u dardaarmayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed cid kastoo ay maqlaysaahy manhajkaana maqashaahy inay wacyigoodaiyo ufuqooda iyo caqligooda kor u qaadaan fiiriyaanna waxa uu dana qofkii ay wax ka maqan yihiinoo wax danaynayo oo awlaaddiisa iyo ubadkiisa la rabo inay u noqdaan awlaad saalixa oo bacda mamaatihi u soo ducayso waladun saalixun yadcuu lah xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay maaragtay saddex camalkoodu ma go'o bacda mamaatihim waxaa ka mid ahaa waladun saalixun yadcuu lah walad saalixa qofkii ka taga u soo ducaynayo ilaahu aabbahay u naxariiso ilaahu hooyada u naxariiso oo weliba saalixa walid saalixa see lagu abuuri karaa manhajkaas ka faa'iidaysta kii kale oo ka horreeyey ka faa'iidaysta waxaan ummadda u dardaarmayaa inay ka faa'iidaystaan oo yimaadaan wilaayaadka oy arkaan oon looga sheekaynin ha arkaan ha bartaan waa ku mahadsan yihiin taageeradooda gebagabadii xaggaaga maxaad odhan lahayd eh, sheekh cabdulilaah waxaan odhan lahaa ilmuhu kolley nin walba waxaa dhalay laba waalid baa dhalay ilmaha qof walba ilmaha dadka iyagee dhalay ee xil ka saaran yahay hadday iyaga yaabka yaa laga rabaa inay ilmaha badbaadiyaan oo ku badbaaniyaan qaadashada uu ma- manhajka qaadanayo iyagaa biri ilaahay weydiinaya wadde waxaa la amray yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran ahalkiisii oo ugu horeeyo wuxuu dhalay iyo xaaska uu qabo baa la raba iyaga naar ka badbaadiyo waxaan leenahay manhajka laga faa'idaysto ilmaha maarata ha lagu booriyo ha loo maarata ha lagu taxriiriyo inay bartaan saas waa leesha adiga ayaa ugu dambeeya eh, sheekh xasan yacquub cali maxaa dardaaran ah waxaan dardaarmayaa dadka muslimiinta waxaan leeyahay isbarbartaaga manhajka hirgelintiisa barashadiisa isbarbartaaga insha allahu biidn illaah faa'iidadiisa goordhow ayaanu heli doonaa mirihiisana waxaa weeye qof kastoo muslim ah wuu guran doonaa aynu manhajkan hormarinno oo waxaa weye ubadkeenni aan barno mujtamaceennii ha taageereen si loo helo berito mujtamac muslim oo jaanib kasta ka dhisan oo waxaa weeye tayale oo loo helo ummad eh, xagga waxbarashada marka la yidhaahdo tayale si ay usoo baxdo manhajkan aan barbar istaagno marka eh, manhajkan muxuu uga dhigan yahay dowladda federaalka iyo shisheeyaha laf dhungashay buu ugu dhigan yahay ahdaaftii ay rabeen inay xaqiijiyaan mujtamacan muslimka ay ka dhex xaqiijiyaan ayuu caqabad ku yihi wuxuu ku yahay arjino arjino waxaa la yidhaahdaa yani waxyaabaha biyaha loo dhigo beeraha marka la joogo la dhigo oo mooska oo xoogga leh weliba arjinaha ay makiinaduhu iyo bardoosaradu ay dhigaan wuxuu arjin u yahay tadafuqii haa'ilka ahaa ee manaahijka munxarifka ah ayuu arjin u yahay ayagiiba hangool u yahay oo waxaa weeye derbigu ku riixaya xumaantii ay wadeen buu soo bandhigaya marka manhajkan laf dhungashay buu ku yahay iyagu waxaa weeye lisaalixihim ma ku shaqeeyo manhajkan Eh, marka muslimiinta waxaan leenahay ubadkiina oga faa'iideeya barbar istaaga naf iyo maal ku bixiya dal iyo dibid taageera kelimadiina la garab istaaga Eh, jazaakum allahu khayran xarag shabaal mujaahidiinna waxay ku dadaalaysaa in ay insha allahu biidn illaah ayna baahiso ummaddana la gaarsiiyo waxaa weeyaan iskuulaadkii loogu talagalay ay gaaraan waxaa la diyaariyay maanta dee meesha laga warbixinaya macallimiinta dhigi lahaa oo iyaguna dee tayo leh lafturkoodu way diyaarsan yihiin marka in aan wadno ilaahay idinkii naf iyo maalna lala barbar istaago marka anugu inahaasaan odhan lahaa waxbaa noo bilowday bifadliillaah aan dhammaystiran waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynaynay manhajka waxbarashada ee cusub gaar ahaan qaybta dugsiga dhexe ee ay dhowaan soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaana marti inoogu ahaa barnaamijka sheikh xasan yacquub cali asheikh cabdulaahi axmed cabdulle iyo asheikh cabdul ilaah tan iyo intaannu ku kulmi doonno barnaamijka noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة